الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabka alusuul min cilmi اlusuul iyo sharxiisii taqriib اlxusuul gaar ahaan akhbaartan ku dhex jirnay akhbaarta gaar ahaan afcaasha nabiga ayaan ku dhex jirnay asharxu bada'a wuu bilaabay musanifku fii bayaani anwaaci afcaali nabiyi nabiga afcaashiisa nucyaalkeeda nucyaalkaas la caddayntooda sala اllahu calayh wasalam walaxkaami wa bayaani alaxkaami iyo axkaamtii la caddaynteeda axkaamta almustafaadati laga faa'iidaysana minhaa afcaasha xaggeeda wa macrifatu daalika arrinkaas la garashadiisa oo arrinkaas waa maxe waxaa loola jeedaa min anwaaci alafcaal waalaxkaami almustafaadati minha daalika bimacnaa madkuura loogu ishaaraa kaas la soo sheego min anwaaci alafcaal waalaxkaami almustafaadati minhaa waxa weeye nuucyaalka afcaasha nabiga in la garto iyo axkaamta laga faa'iidaysanaa fii gaayati alahmiya muhiimadda meesha ugu dambayday ayay joogtaa muhiimadda meesha gaayadeeda ayay joogtaa arrinkaas in la gartaa lilfaqiihi qofka faqiiha ayayna muhiim u tahay maxaa yeelay lianna kaiiran in badan intaas badanoo min asunati sunnada ka mid ah manquulun waa mid la soo raray min dariiqi afcaali nabiga afcaashiisa dariiqeedaa lagu soo raray in badanoo sunnada ka mid a nabiga afcaashiisaa lagu soo raray nabigaas sidaas yeelay nabigaas sidaas sameeyey nabigaas sidaas sameeyey taasaa lagu soo raray lianna kaiiran in badan inta badanoo min asunati sunnada ka mid a manquulun waa mid la soo raray min dariiqi afcaali nabiga afcaashiisa dariiqeeda lagu soo raray sala allahu calayhi wasalam wa afcaaluhu nabiga afcaashiisa sala allahu calayhi wasalam anwaacun nuucyaal weeye alawal nuuca ugu horeeyaa maa nuuc weeye facalahu nabigu uu sameeyey bimuqtada aljibilla abuuristu siday keenaydo abuuristeeda keenayda oo wax kastaoo naflu waa ku qasban yihin inay sameeyaan wa hiya jibilladu alkhilqatu waa abuurista waxaana u daliila qur-aanka kamaa fii qowli sida ilaahay qowlkiisa ku sugan tacaalaa ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wattaquu ka baqa alladii allihii khalaqakum inin abuuray waljibillata makhluuqiina abuuray makhluuqii alawaliina ee horreeyeen iyo wa qowli ilaahay qowlkiisa sida ku sugan walaqad adalla shaydaanku wuxuu lumiyey minkum idinka xaalay idinka mid yihiin jibilan makhluuq jibilkaasoo kaiiran fara badan makhluuqaasoo kaiiran fara badan marka jibilada waa makhluuqa wahiya afcaashaas oo waxa weeyaan bimuqtada aljibila uu ku samaynaa wahiya afcaashaasu alafcaalu waa afcaasha allatii afcaasha laa yakhlu uusan ka marnaanayn du ruuxi wax naf u saaxiib ah waa afcaal wax nafu ku jirta uusan ka marnaanayn waa ku qasban yahay inuu sameeyo wahiya afcaashaasu alafcaalu waa afcaasha allatii afcaasha laa yaqlu uusan ka marnaanayn du ruuxi naf midu saaxiiba minhaa afcaasha wadaalika mihaalkii kalakli waa waxcunidda washurbi waxcabidda waannawmi seexashada waalqiyaami istaagidda waalqucuudi fadhiisashada dhammaan xataa maahan banu aadanka keliya ee xayawaanaadkii kale bahalladii iyo xoolihii ayaan ka maarmayn waa wax abuuristuu keenaydo wa xukmuhu xukmu haada nawci nuucaas xukunkiisa annahu nuucaasu mubaaxu waa mid bannaan fii xaddi daati daatadiisa marka la fiiriyo oon wax kale laga fiirin waa shay mubaax ah waqad yu'maru in la amraa la arkaa bihi nuucaas ow yunhaa canhu ama layska reebo lisababin sabab dartiisna loo amro ama layskaga reebo waa tanaasuc sababka oo khaarijiyin oo khaariji loo nisbay sabab ka baxsan ficilka daatadiisa in loo amraa la arkaa ama loo reebo waqad laa yu'maru bihi inaan la amrinna waa la arkaa oo ibaaxadiisa asalkaah iskaga jiro aanan la nahayin laakiin yakuunu lahu nuucaas waxaa u sugnaanaa sifatun sifo sifadoo ma'muurun bihaa lays amray ow manhiyun canha ama layska reebay فمثلا تصالحان الأكل عنطانك مباح ومد ولبنيي فلا يؤمر به لا اسم أمره ولا ينهى عنه لا اسم أمره وقد يؤمر إلا أمره والله به بالأكل عنطانك وقد يمر إن لا أمر الله به بالأكل عنطانك من قف إن لا أمره الضر اللو دباتقلي إليه عنطانك أن حدوثا عن نفته كدعيده لسبب سبب الله أمره سببك خارجي بحثنا لو نسبيه كبحثا شيء ذاتديس وهو شيء الإضرار ودباتوشدة دبك وقفك ودبتونا يوي قفك نفتيس إنه دولا أما بنانا هدي النفط إلي كعب لغا عبصده انتدين اللي هلي كرو وحال ليه واجبك وطينة عنتا وينهى ولا الربا عنه عن الأكل عنطانك إذا كان هدوك سقيه فيه أكلك مضرة بباطه وذلك مثالك كأكل السم وصنت عندو كله والتراب عرض عندو كله لسبب سبب اللودي ذا صنت يعرض سببك خارجين خارج لو نسبيه وهو سبب كاس المضرة وبباطه وله وللأكل عنطانك صفة صفة وصغناطي صفة مأمور بها الله يسأمري وذلك مثالك كالأكل وحلق عناك لوي باليمين قعنت مدكتا والتصمية بسم الله إلا يراوي في أول الأكل عنطانك أول كيسة والحمد الحمد لله إلا يراوي في آخره مرك آخر كيسة الله دميسته وله وللأكل عنطانك صفة صفة وصغناطي صفة مني عنها الله يسكره reebay wadaalika mihaalkii kalakli in wax lagu cunoo kale weeye bishimaali bidixda waxaalilitikaa iyo qofku markuu dangiigsan yahay inuu cuno taxusulmuto jiqilaysto isagoo jiqilaysan inuu wax cuno waa la diiday itikaagana qowlka ugu raajixsan waa inay tahay xusulka marka qofku muto markinta xusulka ku muto ama meel kale uu saas wax cuno qaar kaloo u fasiree jireen murabac markuu u fadhiyo itikaaga oo gebangaabada u fasiray laakiin sidaanay ku caddahay itikaaga wa kaana muttakian fajalasa wa kaana muttakian xadiidka nabiga waxaa ku soo arooray alaa ukhbirukum بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان متكئا فجلس متكئ وهي وصفرست ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وكوع العليل marka fiiri inay ka duuneed fadhigay kutusa itikaab ah wa kana mutaka makaru ah wa soo fariista marka marka itikaagu waa jiqilaysiga ama xusul mudashada weeyaan ama dangiigsiga وحال الاتكاء إيا حالة وحويان شقليسك عما حصل مدشدة والأكل ده كالأكل ده هرايكو عدفانتا إيا والأكل إن لقعنه من وسط الطعام انتظر بحترتن كده وماشا بركاته كسو دكتو بحضا عن انتظر لقاقاتا ومنهي والمصنف مصنفك عبر وعبر بقوله قول كيسا مكو نوعا كهدلاي او يري فلا حكم حكم له نوعا امسقنا في ذات ذاتي سمرك لا في حكم ماله وبنانيه يا ما بنانا حتى لا به ما هو سببته اواب wax qofku iskaga qasban yahay waxaana qofka lagu kalifaa shay hadduu doonana uu samayn karo inta doorto imtithaalan hadduu doonana uu iska day karo isyaana shaygaasa qofka lagu kalifaa shay qofkii hadduu doonana samayn karo oo uu imtihaal iyo fartoomid u samayn karo hadduu doonana iska day karo oo cisyaan ka imaan karo ama mubax ah oo aan ka tegidiisa lagu dambaabayn shayga markuu qofku hadduu doonana samayn karo haduu doonana ka tegi karo markaasaa takliif ku imaan kara ee shay uu iskaga qasban yahay laguma kallifo dhankaasuu cuthaymiin ka eegay marka ولعل الاولى دكتور قاسي وحو يري ولعل الاولى كان مطمئنته بدن waxa dhici karta an yuqala in la yiraahdo inuu yahay famubah nuuhan wa mubah fi hadd dhatihi waxana loo leeyahay li'annahu sha'niye ma min fi'lin sidii sabab fi'l ma jiro illa walahu xaala u sugnaaday maahane hukmun hukm في شرع شرع دحدي سنه ugu sugnaaday la siyama waxan ku sii jirin annahu musannifku qala inuu yiri fi nawc nawc alladhi nawc ba'da nuucan gadalkiisa ahaaday fa mubah wa mid banan fi hadidati u yiri laakin farqi u dhaxay nuuca soo socday nuucan nuucan waxan ogaanay la yakhlu minhu dhur ruh wax naflu kama marna karaba wax nafu ku jirta ma wa kamarna karaba ah maba ka marnaa karo laakiin nuuca soo socda qofku hadduu doonana waa samayn kara hadduu doonana iska day kara idan farqiga u dhexeeya labada nuuc wuxuu yidhi walacalahu musanifku wuxuu mudan yahay araada inuu la jeedo biqowli uu yidhi falaa xugma xugun lahu ma sugnaan fii daati daatadiisa fii daati daatadiisa xugun male markuu leeyahay annahu nuucaasu baaqin wuxuu baaqi ku yahay cala albaraa'ati baraa'adii alasliyati asalka loo nisbeeyey saas inuu ula jeeda dhici karta wallaahu aclam laakiin cuthaymiin wuxuu ka eegay shayna waa shay qofku iskagaba qasban yahuusan khiyaar lahayn oo usan iska day karin shayna waa shay qofka ikhtiyaarkiisa ku xidhan oo hadduu doonana samayn kara hadduu doonana iska day kara taasna farqigaa u dhexeeya labadaas waida xtamala hadduu ixtimaalo alficlu ficilka an yakuuna inuu yahay jibiliyan mid abuuris loo nisbeeyey oo tacabudiyan mid cibaado loo nisbeeyey waxaa haddeer uu ka hadlaa maxaa lagu xambaaraa haddii ficilkan ma jibiliyaa mase waa tacabudi haddii labadaba uu aqbali karo miaal wadaalika miaalkii ka rukuubihi waa nabiga koridiisoo kalo hal uu koray sala allahu calay wasalam fi lxaji xajka marka abuuristu waa keenayda banu aadamku waxa weyn meel hadduu u safrayo inuu gaadiid koro waa iska wax dabiiciya waa wax dabiiciya mase cibaadu ula jeedo xajka in daabad loo koro ajar badan oo lugta ka ajar badan labadubaa dhici karta iyo wa dukhuulihi gelitaankiisa makata nabigu maka uu soo galay min aclaahaa dariiqada sare waddada sare uu ka soo galay iyo wa khuruuji nebiga bixidiisa markuu maka ka baxayey min asfaliha waddada hoose uu ka baxay ma shay iska dabiiciya oo sidayda markaad magaalo gelaydo dabeicadda iyo waxay keenayda abuuristu meesha kuu fudud inaad ka gasho hadhow markaad baxaydana meesha kuu fudud oo safarkaaga u fudud aad u baxdo ma abuuristu waxa ay keenayda nuucaasuu ahaa mase cibaadu ahaayo in maka meesha sare laga soo galaa cibaadaa tan hoosena laga baxo ayadana labadaba waa aqbali kartaa iyo wa dahaabihi nebiga tegiddiisa fil ciidi ciidda uu aadi jiray min dariiqin wadda uu ka aadi jiray iyo wa rujuuci nebiga soo noqoshadiisa oo uu ciidda ka soo noqon jiray min dariiqin waddana uu ka soo noqon jiray iyo walidijaaci tanna waa sidoo kaleed ciidda markuu aadayo waddu u mari jiray markuu soo laabanayo wadda kalu soo mari jiray waa dhici karta abuurisa inay iska keento oo wadda haddaad soo marto mid kale inaad iska marto iska abuurisi waa keeni kartaa inuu cibaado ula jeedo waxa weyn dhulkaas aad soo martana berri qiyaama ha kuu markhaati kaco kanna ha kuu markhaati kaco waa cibaadaad ila u socotaahe inuu ula jeedana waa dhici kartaa walidijaac iyo seexashada bacda sunnati alfajri salaada subax sunnadeeda ka gadaa la seexdo nabiga sal allahu calay wasalam labada ragcoo salaada subax ka horraydo sunnadaa gurigiisu ku tukan jiray ila gurigii masjidka oo isku dhegay ka cabsan maa marka in salaadu dhaafto isagaana imaamba ka ahba salaadda marka guriguu ku tukan jiray markuu ku tuugtado dhanka midigtaa u isku dhigi jiray haddaan caaisha markaas la joogin hadday caaisha la joogtay soo jeedana waa u sheekay jirin ee ma seexan jirin marka labada way dhici kartaa inay tahay shay iska abuuristi keenayda xaloo dhan uu salaatuleyl u taagnaa inuu waxa yar xoogaa iskala bixiyo oo jidhku nasiino yar helo waa dhici karta inay tahay waxyaalaha tusayan waxaa ka mid a caaisha markay la joogto waa kaas u sheekaynaya cibaado hadday tahayna qof ugama mashquuleen waxaa kaloo dhici karta inay cibaado tahay oo markii labada ragca la tukado salaada subax ka horayda in dhanka midigta la isku dhigo haddii guriga la joogo masjidka iyada marna kuma samayn nabigu yihi sala allahu caleyh wasalam iyo wa baqaa'i nebiga baaqi ahanshadiisa fil gaari godka uu ku baaqi noqday alaaata ayaamin saddex maalmood nabiga sala allahu alay slam markuu gaalada ka baxsanayay oo ka cararayay hijradii jabalu thawr buurta la yidhaah ee magaalada maka dhanka koofureed ka soo xigta waxa weyn buurtaas korkeeda god ku yaalluu galay saddex maalmooduu ku jiray saddexda maal lababa waa dhici kartaa inay dabeecaddu keenaydo waa haween cadowgu ka fakanaa buurtaanu galay wuxuu rabaa cadowga raacdadoodu fogaato inay soo laabato markay soo daalaan ayagoo soo daala isla ninkaasu tagiyo baxsayey inuu markaas fakado waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta inay cibaado aheedo meeshan maadaama hijiru ku jiro hijraduna waa cibaado weyn ee saddex maalmood meesha in la fadhiyaa ay cibaado tahay iyaduna waa dhici karta tan horeyna u dhowda fa akar usuuliyiina markaa culummada usuuliyiinta aarkooda calaa annahu nuucaas yuxmalu in lagu xambaaro ayay ku sugnaadeen cala alibaaxati waxay yidhahdeen asalku waa ibaaxo intaasoo dhan usulintusaaay mareen wa daahiru ficli limaami imaamkii ficilkiisa sida ka muuqata axmada ee axmed ah annahu nuucaasu linadbi sunanimo inuu sugnaaday wey imaam axmed isaga laakiin waxaa daahirkaa inuu leey waxaano dhan waa sunna laakiin usuliinta aarkoodu waxay mareen waxaano dhan waa waxyaalaha abuurista iyo dabiicaddu iska keenaysa wa sababu lkhilaafi sababta khilaafka meesha marka khilaafku ka imaana huwa sababku tacaarudu اlasli wاdaahir waa daahirka iyo asalkoo iskhilaafay asalkii iyo daahirkii iskhilaafay maxaa daahira maxaase asala فإن الأصل أصلك عدم التشريع وشرع دجلان أصل وحا قفكان إنان شيء لغو أدونسان أصل تاساء وأن وحان إلهي سارين أموسا كحر من أصل ساساء والظاهر سيدا كم مقتل في أفعال نبقى أفعاشي سنة التشريع وشرع دجل نبقى أفعاشي سنة الظاهر وحا ما دام الله صوت دري أمضى إنو شرع أو عديه إنو شرع وحا ويان وأمضى بريه لأنه نبيغا بعثة ولا صدري لبيان الشرعية أرمها شرعية عدين توضى الله صدري ويميزهم حاله كلا قرطة مركة مثال كاسو كلا واحد دقيق مركة وحيب باهين طريقوه الله مرة لغو قرطه مركز ويميز ولا صوعا الفعل فعلك فعلك الجبلي اي ابغريست لو نسبيه عن غيره قيركيس ولا لغا صوعا بالنظر فيرو لغو صوعا في قرائن الاحوال حالها qariirooyinkooda la fiiriyo iyo waa dalaalata xaaladaha adiladooda waxa weyn qaraa'inta iyo adiladaa la fiiriya hadda maalan oo kaleeto nabiga sala allahu alay slam caaisha hadday soo jeedana waa u sheekay jiray haddii kale dhinacan midigta isku dhigi jiray ma taasoo kale waa qariino tusayda inaysan cibaado ahayn hadday cibaado tahay qofaa kula jooga un mar walba ugama tageen oo qof kula joogo ee iyadoo la joogto mararka gobol uu samayn lahaa tan labaad maadaama uu guriga ku sameeyey oon saxaabadii kale ogayn caaisho mooye waxay ahayd inuu sheego hadday cibaado tahay oo yidha war marka labada ragcad tukata dhinac isku dhiga marka qaraa'intaas marka la fiiriyo waxay tusaydaa arrin jibiliya inay ahayd taasay tusaydaa waxyaalaha lagu garto ugu badanna waa qaraa'inta athaani nuuca labeeya ee afcaasha nabiga ka midka ma ladii kii weeye facalahu nebigu sameeyey bixasabi caadati qowmihi qowmkiis caadadooda qadarkooda caadada aljaariyata ee socota baynahum dhexdooda tan waxa weeyeen maahan wax oo uu ku qasban yahay qofka ee waxay tahay dhaqanka iyo caadada ummadda uu nabigu la noolaa ay lahaayeen wixii uusan ka tegin waxna waa ka tego waana inkiray waxna waa la sameeyey wixii uusan marka ka teginoo la sameeyey waxa weeyaan oo caadadii jirtayna ah war waa cibaadi ha la sameeyeen uusan dhihin waa nuuca labaad waa nooca labaad wadaalika mihaalkii ka sifati libaasi sida qaabka dharka loo xidhana waqad kaana waxaa ka mid ahaa min caadati qowmihi nabiga qoomkiisa caadadooda annahum qoomkaasu yalbasuuna waa xidha jireen alcimaamata cimaamad weligood cimaamada madaxa saara jireen carabta warkaas walizaari go' hoosena waa xidha jireen macawis iyo waridaa'i go' kore laba go' ay xidha jireen والقميص قميصنا واغشا جيرين والجوبه جوبتنا واغشا جيرين والسراويل سرواليالنا واغشا جيرين سراويش ما هم بندلون كان ده اسكو مودين كان كان بندلون اللي يراهدا لما يرا سروال شقنا اسكما لها اسكما رعبا sababto ah kan waad aragtay mantiqadan labada lugood u dhaxaydo kor uu ku dhageeyay awradii ku dhageeyay ilaa qaar kood fil daradiis aan la fiiri karin iyo fulxmadiis oo waxa weyn markuu qofku ama rukuuco ama uu sujuudo cawradiisii oo suuraysan ay soo baxaydo kaas waa ebeg bandaloona la yidhaha kan laakiin fiiri sarwaalkaa mantiqadan labada lugood u dhaxayda labada jilib waa ka hoosayda iska day inay ku dhegteen labada jilib markay marayday hoos usii laalaaseen labada jilib marka la maraa wax yar labada jilib hoostooday ku kala leexdaan labada lugood iyaga dhanba idan marka waxaad moodaa qaybtan hore macawis camal xataa markuu labada jilib maraa ayuu hoos wax yar u laalaaba leeyahy labada lugood dhexdooda halkaasaa labadalkood kula leexanayn caadiba kala leexanayn markaas korna waa wax weyn reer baadiyaha ciraaqiyiinta iyo syria oo kale reer miyigooda oo kale iyo turkiga qof qof dhifa oo ah iyo aa yimaado xajka iyo iyagoo sita yimaada ma badna waa wax aad aad ay naadir tahay qof inaad ku aragtaa isagoo sarwaal sita marka reer baadiyaha ciraaqa waa laga heelaa oo waa yimaadaan xujayda iyagoo sita syriana sidoo kale qof qof dhifa aa laga helaa turkigana qof qof dhifaa laga hela dad saas hale sarwaalaa la yidhaahdaa waxa weeyaan kan bandaloonka ee ku dhegan kan maya kan hadduu jidhka ku dhegan yahayna haddee waxayba yidhahda culummadu salaadu ku ansixinme saddex ciluuna leeyihin bahalkaas oo culummada markay ka hadleen saddex cillay ku cilleeyeen kan koobaad waxay yidhahdeen isbaal kama suulo aarkiisu aarkiisu waa musbiliin dadkaa saraawiisha sitaa cillada labaadna waxay ku cilleeyeen waxa weeye fiihi tashabuh اkufaar atashabuh bilkufaara ku jira maxaa bandaloon gaaladaa iska leh bandaloon gaalaa iska leh asalkeeda tan saddexaadna waxay ku cileeyeen tajsiimu اlcawra cawradii suurayna cawradana ma banaano inay suuraysato cawradii haddii qofkii waxa wey inta ku dhegan yahay markuu rukuuc halka cawradiisii soo taagan tahay waa eber waa waa eber waa eber weliba hadda kuwaa dee waxa weeyaan gaalaracnimadu inta dadka gabal la fogaatay oo la fogaatay meel la marayo war kama hayo xataa meel ay la maraydo dadka gabal aan war ka hayn marka gaalna asaga xuduud ma lehe mogta hadda marka gaaladii gabala malaha waxay qaateen awal xoogaa yaruba ahaayo meelahan dhexdaa ka xirmaayeen mid laba lugood iyo suun yar oo waxa weyan dabada cankeeda ka xirmaayo gaaladii shaatiyaalkiina waxay qaateen halkaas dhabarka dhexbartinkisa mid ku joogo marka wuxuu soo qaatay shaati dhabarka ku jooga iyo surweel hoos ku jooga weliba inuu tukadana waa rabaa masjidkiiu soo galay midkaan ku dayana gaalkaas oo soomaaliga ciyaarsiyada bis waa rukuucay kii hoose tegi dabadiio can oo jeexan halkaan ka muuqato oo qaawan oon waxba lahaynba shaatigiina tegiyo dhabarkuu teg asaga marka mada tukanaya waa nin qaawan halkaan sii jeeda ee waxaa musiibo noqotay safkii ka dambeeyey safkii ka dambeeyey nin qaawanaa ka horreeya ma tukan karaa marka indhihiia isku dhejina ila ma fiiri karti nin isla halkaan sii qaawana bal fiiriya bilaahi calaykum musiibadu meeshay nala gaartay waxaan arkay mid ka mida waa tukana waa is ogyahay marka inuu qaawan yahay markaas wuxuu samaynaa ta gacanta ku soo qabto bandaloonka oo shaatiga ku qabto uu ku celina waana rukuucsan waa isku celinaa labadooda waa celinaa waa celinaa waa jiida waa isku jiida labadooda bal isku hay ilaa mar alla markay kala tagaan asagoo qaawan halkaa sii muuqda bal mudulliga qofkaas haysta bal u fiirsada gaala racnimadu intaan aakhire la gaarin adduunka noocaan maraysa ka war nasal lah asalam marka saddexdaas cilladay culamadu ku cilayen culamada marka gabala waxay yidhaahdeen haddii labo cillo la suuliyo cillada kalena in suushaa dhacdo oo markaas xaaraannimo ka baxo labada cillo waa maxay cillada koobaad oo tajsiimu lcawra cawrada inuu suuraynayo dii la suuliyo waasac laga dhigo isbaalkiina la suuliyo kor loo qaado caladuul tii kale waa suuli oo gaal u ekaanshadii sababta gaal saas guma jiro gaal isbaalna suuli ma tajsiimkiina suuli ma gaal marka nuucaas u labisa la arki maa marka haddii marka labadan la suuliyo oo qofki hadduu ku imtixaanan yahay usan iska day inuu iska daayo horta wey dara weliba khaasatan dulaabta dulaab cilmigaa iyo waxaas inay qaataan maba ahamba subxaan allahi laakiin qofkii ku ibtilaysan maalan dad waxaa jira ku imtixaanan oo un aan day karin ama shaqooyin un dhib badanoo balaayadaas ka shaqeeya oo mindhaa u kaalmaysto marka qofkii ku imtixaanan marka inuu waasac ka dhigo korna iskaga qaado markii labadii aad ku darto marka caladuul gaal u ekaanshadii meesha waa ka bixi ilaa gaal daloon waasac wata halkaas shishada dhexbartikood ugu jeeda la arki maa la arki maa ninaa jiri jira soomaaliya oo saas u qaato sariifley ahaa jira oo nin shiiqaan dhintaa dhihi jiray war bandaloon iska daaya ama sida shiiqibal u qaata kolba marka dhinacaanu ahaayo la yaqaano marka taas waxay tusaydaa qofkii labadan ku dadaalay inuusan gaalka u ekaanin ilaa ninkii nin caada ku noqday marka qofku inuu ma iska daayo ama uu kolba dadaalo oo u siduu uga suuli lahaa ilaa arrimahan oo nahyiga waa xil saaran qofka muslimkaa marka dharkaasuna walkhifaafi waxa weeyaan qufafyaalkay qaada jireen carabta waxaan ka leynaa dhaqankii carabta qufafyaalka waa jamcu khufin khifaaf waa nicaal kabo ay qaada jireen marka dhaqankaas ay qoomkiisu qaada jireen nabiguna waa qaatay mana intin waaba qaatayba waa la qaada jiray cimaamadduu qaada jiray macawistaas hoose go-a kore qamiiska jubbadda kulli waa qaada jiray qufka waxa weeyaan iyo kabaha intaba sarwaalka hadda ma xasuusto inuu qaatay in kale marka qoomkiisiyaa labiskan lahaa nabiguna waa qaatay nabiguna waa qaatay wa xukmuhu nuucan marka xukunkiisa shaygii caado ahaa ee qoomkiisa caado u ahaa nabiguna sameeyey kaladii kiiuu la mid yahay qabla ka horreeyey fa huwa nuucaasu mubaaxun waa mid bannaan fii xaddi daatii daatadiisa waa u bannaanya haddaan sababo kale iyo arrimo kale raacin waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa ma'muuran bihi mid lays amro oo manhiya canhu mid layska reebo lisababin sabab dartiisna laysku amro ama layskaga reebo waqad yakuunu lahu inuu sugnaadaa la arkaa sifatun sifo sifadaasoo ma'muurun biha lays amro oo manhiyun canha layska reebo famaalan tusaale ahaan allibaasu dharka mubaaxun waa bannaan yahay fii xaddi daati daatadiisa in dhar la qaata waa shay iska bannaan falaa yuumaru bihi lays-amri maa war dharka xeeshiis waa waajib la dhihima walaa yuuna canhu layska reebmaa war dhar yaan la xihan waa xaram la dhihima waqad yumaru in la amraa la arkaa bihi bilibaasi dharka lisababin loo amro sababkoo khaarijiyin khaarij loo nisweeye ka baxsan dharnimada wadaalika miaalkii ka satri lcawrati cawrada asturiddeedoo kaleeto waxa weeyaan qof walba cawrada inuu asturaa waa waajib wixii marka cawradu ku asturanto waxa ka soo haray a mubaaxi noqona marka cawrada inuu asturaa oo ninkiioo kaleeto waxa weeyaan xudunta iyo labada jir inta u dhaxayda inuu asturaa waajibay ku tahay waxa kaleeto inuu qaato oo waxa weeyaan qamiisyaal qaato funaanada qaato waxa weeyaan madaxii wax sii saarto garabkii wax iska saarto waa iska mubaax ibaaxadii ku laabana ibaaxadii ku laabana marka cawradii oo lasoo gabadhii oo kaleeto iyada jirkeeda hal maroo wada qarinayda inay qaadata waajibay ku tahay laakiin shan maroo kale inay ka sii hoos qaadataa waajib kuma aha haddii maradaas cawrada asturaydo shantan maroo kale ka hoos sidato waxa weeyaan waajib kuma ahan sunnana ma ahan waa shay iska oo waxa weyan ibaaxadiisa asalkaa ku sugan wa axadilmankibayni iyo labada garab midkood in la asturo fi salaati salaadda dhexdeeda iyadana sidoo kale ninka cawrada inuu asturaa masale gaara markuu tukana labada garab mid ka mida ugu yaraan in wax u saaran yihiina ayadana waa lays amray oo nabigu waa diiday salaada in la tukado ayadoon qofka labada garab midna wax u saarnayn ka ugu yaraan inuu garabka cimaamad saarto de haddii kaleetana kasii qurxoonoo uba gashado ama shaati ama cimaamad waxa weyn hudo ama gohudo ama se waxa weyn funaanad gashado inuu labada garab ugu yaraan mid wax saaran yahayna waa lays amray waana salaada bis wayunha waa layska reebaya canhu can libaasi lisababin sababaa layskaga reebaya wadalika miaalkii ka lubsi cimaamati cimaamad xidhashadeed wathawbi qamiis xidhashadiis awbka qamiis imaam lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa uu xirto ayada waa layska reeba waxa wey qofka muxrimka markuu xaj qofku irto ama uu xirto cumro xaaraanay ka tahay inu qamiis gashadaa cimaamad in madaxa saartaana xaaraami ka tahay waqad yakuunu inuu sugnaadaa la arkaa lahu libaaska sifatun sifadaasoo matluubatulficli samaynteeda layska dalbo waxa weeyaan sifo oo in la sameeyo layska dalbo inuu dharkii yeeshaa la arkaa wadaalika mihaalkii ka rafci lizaari in marada hoose kor loo qaado canilkacbayni labada anqawna kor looga qaado waa sifo gaar oo carab iyo midna laguma raacayee waxaa waajiba ninka muslimka waajib ku ah inuu labada anqaw maradiisa kor uga qaado sunnana waxaa shanshada dhexbartankeeda inuu geeyo gabadhana waajib waxaa ah shanshada dhexbartankeeda hal dhudhun inay hoos uga rido yurkiina diraacan walaa yزidna uu yihi nabi mxamed sal اlahu alيه waslm gabdhaha muslimaadka hal dhudhinay hoos u dhigayaan dhudhunkana shada bartankeeda laga bilaabo markii shada bartankeeda laga bilaabo waxa weeyaan dhulka mara dheera ku dhacaysa waa xaqiiqo nabigaana sidaas yidhi salى اlahu alيه waslm waqad yakuunu inuu sugnaadaa la arkaa lahu lilibaasi dharkii sifatun sifadaasoo maطluubatu tarki ka tegiddeeda layska dalbo sifo in laga tago layska dalbaday wadalika miaalkii ka kowni thawbi maradii inuu ahaadoo kaleto weeye min xariirin xariir lirijaali ragga xaal u sugnaada maradaas aw libaasi shuuratin ama dhar caana u ahaado marka xariirtu ragga waa ka xaaraan dumarkana waa u xalaal marka markaasoo kaleeto waxaa loo diidayaa waa xariirnimada ee dharnimada maaha libaasu shuhrana waxaa la idhahdaa mara kasta oo labiska meeshaas laga qaato ka duwan oo qofku markuu qaato indhaha soo jiidanaya marag kasta oo qofku markuu gashado dadku ay soo firan ay leeyihin war war fiiriy qofka halkaas maray war cajaaib fiiri kaasaa la idhahdaa taas waxay noqon kartaa qurux waa noqon kartaa quruxdii ka badatay maradu markaase waxay noqotay mara dadko dhan ka duwan foolxumana waa noqon kartaa oo maray ceelsiyadu waxay gaartay surwaal wuxuu lugtaan usoo togaa laba qof isla geli karto lugtaanna surwaal laba qof isla geli karto usoo tolana mar maalinba waa sii mogta khalaas markaas walaaf walaaf uu leeyahay sarwaalkii lug waxaa wey hadda laba qof kaa geli karta halka luga xataa marka waa taabu shuhri qofka adduunyada xirtana maalinka qiyaamaha marada dulliga ilaahay u xiraa waa cuquubo weyn oo khatara waa arrin khatara mara dadkao dhan ka duwan inaad xirato oo dadkao dhan ay soo fiirinayaan ay leeyihin war qofkaas ma ujeedeen qofka wuxuu sita ma ujeedaan xaaraan wey ama qurux ha uga sarraydo ama foolxumaha haga sarraydo ama qaabka ha uga duunaado waman facala qofkii sameeya haada nawca noocan marka nuucan ka waran qofkii sameeya jawaan hadda hadduu heli karo oo isagoo dhar heli karo yidhi anuu jawaankaanba ka helaa waa thawbu shuhra wax kale maaha xaaraan qadcana wey xayla qof jawaan meeshaas duubsa maanta markuu soo maro imise indhaha ku taagay shak yar xataa ma leh laakiin hadduu qofku cawrada wuxuu ku qarsada waayo cid siinaydan aysan jirin hadda jawaankii markaas danaa ku kaliftay waa baab kale taas waa baab kale laakiin hadda jawaan qof sita shaki male inuu thawb shuuraya isagoo heli kara dharkii oo meel dharka laga qaatana joogaan meel jawaanada jooga waman facala qofkii sameeya haada nawca nawcaan wa huwa noocan almubaax waa midka bannaan fii daati shay daatahaan u bannaan oo maalan waxaa ka mid a carabtu tinta way kala rogo jireen halkaasay ka kala rogo jireen dhexbartanka dhag nabiga sala allahu alay slm markii hore hore u shallaysan markii dambe dhexbartanku kala rogo dhag sida carabtii dhaqankoodii iska raac qofkii marka hadda sameeya nuuca oo yidhahda nabigan uga dayana nabiguba waa sameeyey maxaa la leeyahy waman facala qofkii sameeya haada nawca nawcan wa huwa mubaaxu waa midka bannaan fii daatii biqasdi tacasi dayasho darteed u sameeye binebiy uu uga dayana sala allahu calay wasalam oo yidha nabigan uga dayana fa innahu qofkaas yuhaabu ajara laga siina calaa niyatihi niyadiisa oo nabi jacaylka ah nabi raacidda laa calaa ficli tima kale rogashada ajar laga siima xala ficilkan cibaado maahan tinta in la kala roga ma ahan cibaado jubbad in la qaata cibaado ma aha cibaado ma aha in jubba la qaata go' kore iyo go' hoose laba go' kaliya inaad qaato adoon xaajihan cibaado maaha waa dhaqan carabtu ay laheed qofkii markaas afcaashaas ficil ka mida sameeyo yidhaa nabigaa yeeli jiray anugu maanta waxaan adduunku maraayo iyo dharkan la xidhana xidhanma leelaydi go-aan xidhanaa ama tintan kala roganaa waxaa la leeyahay horta nabigaas jacaylka uu jecel yaho waa ku dayanaada niyadaas waxbaa laga siina laakiin ficilkaas uu sameeyey cibaado maha waxna laga siima waxna laga siima laa calaa ficlihi ficilkiisa laga ajar siima maxaa yeelay lianna alficla ficilka hunaa halkan laysa maxalan maxal uma ahan litaasii ku dayasho ma ahan maxal looga daydo nabiga wnebiyu nabiguna sala allahu calayh wasalam lam yafcal ma samayn hu ficilkaas tacabudan ilah ku caabudid umaba samaynba wainamaa wax kale maahan facalahu waa sameeyey nabigu hu ficilkaas bixasabi caadati qowmihi qoomkiisa caadadiisa caadadaas qadarkeeda u sameeyey welidaasaa daraadda fiiri tacasiga maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa an tuwaafiqa nebiya sala allahu calayh wasalam daahiran wa baadina fiiri nabiga inaad daahirka iyo baaطinkaba ku waafaqdo maxaa loola jeedaa cibaaduu sameeyey cibaadadaas wuxuu u sameeyey ilaah dartiis laba shayaa lagaa rabaa inaad cibaadadii daahirkii ka waafaqdo nuucii oo kale u samaydo niyadii oo ah cibaado inuu u sameeyeyna ood u samaydo markaa markaas maxaad noqonay nabigii qof waafaqay ظaahiran wa baطinan maalan shayuu sameeyey caad ahaan uu sameeyey nuuciyaad shaygii u samayday cibaad ahaanaadna u samayday nabigii maxaad ku waafaqday maxaase ku khilaafay daahirkii waa waafaqdayo nuucii uu sameeyaad u samay daahirkii waa waafaqsanta laakiin niyadii nabigu waa ku khilaaftay asagu caad ahaan u niyeystay adna maxaad u niyeysatay cibaad ahaan idan khaalafta nabiya sala اllahu alay slam fi lbaadin wa in waafaqtahu fi daahir marka waxaana la rabaa nabiga inaad daahiran wa baadinan aad ku waafaqdo wuxuu cibaado u sameeyey cibaado u samee qaabku u sameeye inu samee wixii uu caad ahaan u sameeyey caadada qoomkiinu hadday sida tahay caad ahaan u samee haddaysan ahayn caadadii qoomkiinana iska badbaado marka waa noocaas waana mas'alo daqiiqoo muhiim ah qofku inuu arrintaas fahmaa oo uu fahmo ta'asiga nabiga lagu dayanaa waa laasim inuu noqdo daahiran wa baatinan shaygu nabigu cibaado u niyeystay cibaado u niyeyso shaygu caado u sameeyena cibaado u niyeyso ilaa nabigu waa khilaaf haddii kale walaysa min haada nawci nawcan ka mid ma ahaan icfaau lixyati garka la cafiya in garka la daayo oon tin laga jarin nuucan ka mid maahan oo caadada uu sameeyey oo carabtaa garan dheeraa jirtay nabiguna sidaasu uu daayey waxa weeyaan muwaafaqatan liqowmihi maahan kan qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno libacdi almuta'akhiriina muta'akhiriinta gebalkooda dadkii ma og tahay wakhtigan dambe markii gaale xoog yeelatay muslimna jabay waxa weeyaan dadaa siraacii iyo legdankii gaal iyo muslim ka dhexeeyey ku jabay oo waxay u arkeen inaan la hor istaagi karin xadaaradda reer galbeedka inaan laga hor imaan karin marka tamasha inay la sameeyaan ayagoon diinkiina wax ka tegay iska dhiga inay rabaan markaasay ayagu gaalo teeda lagama tanaasulaaye tii diinkaa tan la waafajina ha waxaa laleeay maya nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu u sameeyey garkan qoomkiisa u samay jiray idan haddii waxa weyn adiga tolkaa garar dheer yihiinna dayso hadday tolkaa garar xiir yihiinna garar ka xiiro dadkaaga waafaq diinkaanu saalixun likulli zamaanin wa makaan wakhti walba u subabaa wakhtigii hore haddii la garar dheeraa jiray wakhti la garar xiiran yaha la gaaray waa inaad garar xiir wax ka noqotaa saasay u taxliilinayaan siraaciyay ku jabeen markaasay haddana mana rabaan inay iska dhigaan inay diinkii ka tageen ma rabaan waana xaqiiqo iska daa ka tegid kaliyahe waxa weeyaan waa gaaladii oo loogu nusraynayo diin la dagaalankii noqonayda waa arrin aad u khatara adigiyo ciidan gaalo soo noqdaan adoon warba iska hayn marka waa arrin khatara marka mideeda kale fiiri mas'aladuba ismaba ee kaba horta masaladii marka hore aan ka niqaashin maxay ah waxay ahayd arrin ficil mujarad ah oo qoomkii samayn jira nebigu sameeyey waxa laga hadlaa saas weeye mas'aladan gardaysashadu ficil kaliya maba ahanba qowlan uga u amray nabigu sala allahu calay wasalam qowlan uga amray mas'aladaan maba ku jirin baabkaanba fiiri marka shiiku wuxuu yidhi walaysa min haada nawci nawcan ka mid ma ahan icfaau lixyati garka dayntiisa qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan nahay kuwa ku khilaafa libacdin mutaakhirin mutaakhiriinta gobolkood faqad dakara bacdigaas wuxuu sheegay ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam lam yacfu ma cafin lixyatow garkiisa tacabudan ilaah caabudid uu ilaahay ku caabudaa wa inamaa wax kale maahan acfaahaa garka waa cafiyey maxaa yeelay lianna daalika garcafinta caadatu qowmihi waa tolkiis caadadiisii wa banaa bacdigaas wuxuu ku dhisay alaa daalika calaa daalika aliddicaa sheegashadaas uu asagu sheegtay wuxuu ku dhisay jawaasa xalqihaa garka xiidhiddiisa bannaanaanshadeed waa bannaantay markaad darabta iska xiiro saasuu leey midasaas darada xataa hadalkeeda garxiir qofa oo leeyahay kitaabkiisa waa in lagu xuguntamaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga waa in lagu xuguntamaa loo ololeeyaa yaa lagu xukmina asbaa diidi fiiri wuxuu rabaa dadkaas in lagu xukmiyo asaguna uusan naftiisa ku xukmin bal bilaahi calaykum qofka naftiisii aan kitaabka iyo sunnadii ku xugmayn yaa waa cidduu ku xukmina ilaa xukunka kitaabka sunada waxaa ka mid a garkood la daayo waa waajib waa waajib naftaada waan ku xukmi sideedana diinka ku dhaqmidiisa kow maxaa ugu horeeya naftaada ku dhaq horta markaad naftaada ku dhaqdo intaad mas-uul ka tahay caruurtaada dadad mas-uul ka tahay intaad mas-uul ka tahay ku soo dhaq inta kalena u sheeg laakiin adigiyood ka qaawan inaad ummadda ugu baaqdo waa arrin aad u khatar arrin aad u khatara lima taquuluuna maa laa tafcaluuna saw ma ahan markaas wa haadaa iddicaagan dhe marka wahaadaa iddicaagan sheegashadaanu laa yasixu ma ansaxayo lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama amara waaba amrayba biicfaa'i lixya garka in la daayo faqaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam anhiku shawaaric wa shaarubka feena salka ka jara shaarubka ha la feeno salka ha laga jaro wa acfu lixaa garkana cafiya cafiya waxa lahaha inaadan taaban oodan hal tinfooda ka jarin cafiya waa saas ma aadan cafin haddaad qurqurxido qamiista soo ma jeedin walam yaqtasir nabigu kuma gaabsan calaa mujarad اlficli samayn kaliya samayn ha la sameeyo ma nabigu ficil uu isagu sameeyey kuma gaabsan fiiriya nabigu garhka inta daayay bis iskama aamusin oo ficil uu isagu sameeyey keliya maaha afkuu ka hadlay nabigu sala اllahu alيه wasalam walam yaqtasir nabigu kuma gaabsan calaa mujarad اlficli samayn kaliya wاlأصlu asalka fi اlmri u aslana alwujuubu waa waajibnimo idan icfaaءu lixyati waajib wey ma ahan sunno sheeko waxa iska adkaad caamo oo sunno weeye garkan haddi hadduu qofku xiirana sunuu ka tego ajar la-aan unbaa ku dhacayda hadduu daystana ajir sunadiisu leey yaa ku yidhi nabigu waa amray wاlأmru yaqtadi اlwujuub in lam yujad lahu saarif walaysa hunaaka saarif ayu saarif lagama heli karo diinka ilaahay wax ka leexay amarkaas wujuubnimada waana sida jamaahiiru ahlilcilmi afarta madhabood iyo qayrkood jamaahiirtooda waa qowlkay mareen inuu waajib yahay weliba waxa jumhuurta marka laiskhilaafayaa waa marka ah ma la jari karaa ma la gaabi karaa markaasay jumhuurtuna waxay leeyiin maya lama jari karo waa waajib in la daaye bacdu ahlicilmina waxay mareen wixii qubdada ka dheer waa la jari karaa saasaa loo qabanaa qof soomaaliya inta saas garkiisa u qabto wax ma ka soo harayn u malaynayo dadkaas eeshiyaanka maarata bakistaanta iyo hindida iyo waa sax iyaga garkooda saas markay u qabta qaara xudunta u dhaafa marka markay saas u qabtaan gaada wax weyna ka soo hara marka waxay dhaha cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar aasaasta u qabto weliba xajkana weeye maaha mar kale markuu xajiyo uu inta saas u qabto inta ka dheeraadkaa jiri jireen idan waxay dhahdeen waa jarayna annaguna wixii dheeraad masalada laisku haysta fiir ahlicilmi in badan ka mida waxay yidhahdeen ma banaana in la jaro ilaahay annaga nebi maxamed uu noo soo diray nebiguna daayi uu yidhi cabdullahi bin cumar annagana looma soo dirin ogaadahe nabiga naloo soo diray nebi maxamedaa la yidhahda salawaatu ullahi wasalaamu calayh qowlkiisaa xujaa qowl kastoo khilaafana ma la qaadanayo cabdullahi bin cumar laftirkiisa fiiri ninaa u yimid wuxuu yidhi mutcada xajka ka warran xajka tamatuc ma lagu samayn karaa markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi aabbaha waa diid cumar ibn khadaab cumar khadaab waa ninma waxa weeye waa khaliifkii raashidka ahaa waa kuwuu nebigu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin waa ninkuu nebigu yidhi dariiq hadduu maro shaydaanku ma maro waa ninkuu nebigu yidhi qof hadduu mulhama ummaddayna ku jiro xaq carabkiisa la waafajiya waa cumar waa midkuu taladuu bixiyo qur-aan ku soo degi jiray waa aabbihiis midda kale casharatu mubashiriina biljanna weeye waa ahlu janno dhulka kor socda cumar ibnu khadaaba diiday wuxuu yidhi haddii nabigu amray aabbahayna diiday yaad raacaysaa wy horya nabigaan raaca yidhi istaag yidhi fadhiga horta iiga istaag haba shaki keenayba horta istaag qof ishkaalba ka geli karo nabigaa yidhi sidaas abuubakarna sidaasuu yidhi haddayba qofka ishkaalka geli karto qofkaas waa in la xayriya qof fogaaday wey soo ma jeed marka war nabigaa yidhi garka ha la daayo cabdullaahi ibni cumaraa jaray soo ma ahan nabiga kiisaa la qaadana goormaa saxaabiga qowlkiisa la aadaa waa markaan lahayn kitaab iyo sunna masalada ka hadlay iyo ijmac midna markaasaa la aadaa soo ma jeedid xaa soo haray ha la xiiro ijmaac wey inay xaaraanta iyadu maraatibulijmacu ku soo naqlina ibnulxasbi ka fiiri muslimiintoo dhan aa ku ijmaacay xaaraan inay taysan bannaanayn laa yajuus waa faasi qofka garxiirka markhaati ma galo laba garxiiraad soo fadhiisatay gabara lagu nikaaxa kuguma nikaaxsan markhaatiba maadan samayn laba faasiqaad soo fadhiisatay marka qofka garxiirka waa faasiq wey faasiq wey ilaahay daacadiisa ka baxay gaal wey maahana ogowha warkuy ya maraatib اlijmac oo ibnulxasbi uu iska leeyay adaahir ijmaacuu ku soo naqlina inaan xiiriddu bannaanayn ayadu taas waa ijmac iyadu maslada khilaafiga maaha marka nabiga salى الlahu alيه wasalam wuu sheegay weliba xillada iiri gaala raacid wey garxiiriddu nabiga sal اlahu ala xadiiska muslimka muxuu yidhi khaalifu اlmajuus wاlmushrikiin wاlyahuud imam muslim saxiixiisa ku wariyey khilaafa waxa weeyaan majuusada iyo mushrikiinta iyo yahuudda daaya garka marka waa waajib qofka muslimka inuu garka daayo midna halkaa saxi muslim ku akrina xallaaqu soo marina subaxdii ma cadayaa ilaa u xallaaqa mariya xallaaq lahay garxiira u yaalla subaxda hore intuusan cadayanu marina hor markuu maryo kadib cadayana saxiil muslim kusoo faray faslo nabigaa yidhi inhaku hala feeno ashawaariba waafu xafiya hallixa taasaa leedahay u leey waan ka soca ajaa'ib allah mustacaan waaya aثالث nuuca sadexeeya wallahu subxaanaه wa tacala alam salى اllah alى nabiyina mxamed